isbitaalka guud magaalada gaalkacyo ee galmudug yaha kubhaya faahfaahin la xiriira dhinig iyo dhibaatooyinka adeegyada caafimaadka ee haysata bulshada magaalada aanusana bulshada hore isbitaalkan ku hela jareen si beeslaange maamulka isbitaalka guud magaalada gaalkacyo ee galmudug yaa sheegay inay sii kordheen dhibaatooyinka la xiriira dhiniga adeegyada caafimaadka ee isbitaalka biijari agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka galmudug maxamed cabdulaahi cali ooyo wehelyaayeen iskuduwaha caafimaadka degmada gaalkacyo ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdikariin cabshir iyo agaasimaha isbitaalka doctor moxamed cabdi axmed yana ku warbiya xaaladda isbitaalka waxaa ugu muhiimsan waa fan gaab ama dhaqaalihii lagu bixin jira tabarucaadii lagu bixin jira gaab ka jira laba qaybood oo hadda midna hadda xirantay midna hadda ay maalmo yar kadib xirmi doonto oo ah qaybtii karantiilka iyo qaybtii bukaan socodka o b d labadaas qaybood oo runtii muhiim weynna u ahaa habsabeen socodka shaqada cusbitaalka iyo sidoo kale qaybta referalka iyo qaybaha kale oo laftigoodu qaybtan ilmaha yaryarka oo ku dhasha da'dii maana ku dhasha bilihii ka yar iyadoo aan gaarin xilligii ay maarata dhalan lahaayeen dhasha oo soomaalida u yaqaanaan dhiciska meeshii lagu kadinayo oo qalabkii inta badan galmudug iyo puntland meelo badan oo ka mid ah uu ku tiirsan yahay isla xaruntan keliya arrintaasi waxay maaragtay ii sheeg shaqay ka shaqaynaysaa ama ay maaragtay tahay in laga howlgalo oo laisku dayo in maaragtay la ballaariyo muhiimaddeedana la siiyo waxaan rabaa inaan halkaan uga soo jeediyo baaq hay-adaha caalamiga iyo dadka deeqbixiyaasha ee ka shaqeeya samafalka arrimaha caafimaadka la xiriira waxaan rabaa inaan idhaahdo cusbitaalka gaalkacyo oo koonfargareeya meelo ka mida dhammaan gobollada soomaaliya inteeda badan iyo soomaalida etoobiya ama gobolka soomaalida etoobiya dad badan oo ka yimaada wuxuu maantay la daara dhacayaa arrin la xiriirtay gaab ama fankii oo yaraaday waxaan leeyahay in la siiyo muhiimadda uu leeyahay dadkaas loo adeegayo maalinkii boqolaalka gaaraya maaragtay isheeg arrintaas in xoog la saaro waxaan rabaa inaan baaqaas aan dadka maaragtay tabarucaadda bixiya ama deeq bixiyaasha ama arrimaha caafimaadka gargaarka ka bixiya oo ugu horeeyaan b h a iyo eco oo cusbitaalkaana gacan weyn ka geejin jira fanka ayagoo soo marsiinaya hay-adda m c inay arrintaasi si gaar ah maar dib ugu laabtaan hoos u dhaca ku yimid fankii la siin jiray cusbitaalka wuxuu saameyn ku yeelanayaa nolosha dadka u baahan in loo gargaaro cusbitaalkan siduu agaasimuhu sheegay inta looga tashanayo ah dadka inuu u adeego fanarabalka ama idbiyada ama dadka maaragtay waa ka duwan yahay adeega caafimaadka gobolka o dhan aa ku tiirsan dhibaatooyinka adeegyada caafimaadka ee haysada bulshada magaalada gaalkacyo ee galmudug iyo marba markii ku dambeeyta sii kordhahaya